bismi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi waslm ajmaciin ama bacdu waxaa insha allahu tacaala halkan aan ka bilaabeynaa kitaabka la yidhaahdo masaa'il اljaahiliya alatii khaalafa fiiha rasuulu اllahi sala allahu alayhi waalihi wasalam ahla aljaahiliya masaa-isha jaahiliyada loo nisbeeyey taasoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku khilaafay dadkii jaahiliyada ahaa ee uu leeyahay lilimaam alcallaamah almujadid moxamed ibni cabdilwahaab atamiimiyi raximah llah dhashay kun boqol shan iyo tobankii dhintayna kun laba boqol iyo lixdii kitaabka marka sida ciwaankiisu uu yahay waa masaa-il dhowra ilaa boqol iyo dhowr ah oo masaa-il jaahiliya ah oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam dadkii jaahiliyada a ku khilaafay waxaa daruuri ah in la ogaado muhimna ah dhammaanteen marka aan salaada tukanayno faatixada aan ku akrinayno waxaa ka mid a faatixada ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin ayaa ka mid ah taasoo macnaheedu uu yahay inaan allah subxaanahu watacaala weydiisanayno jidka toosan inuu nagu hanuuniyo jidkii ay ku hanuuneen ay mareen oo waddada u ahaa dadkii allah uu nicmeeyey ee ambiyada ilaahay iyo dadka sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta ilaa dadkaas weeyaan dadku allah u nicmeeyey waman yutic illaaha warasuula faula'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina walsidiiqiina walshuhadaa'i walsaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqaa sidaas ayuu allah subxaanahu watacaala uu yidhi haddana intaa laguma kaaftoomine waxaa la sii raaciyey gayri lmaqduubi calayhim wala addaaliin kuwii aada u carootay oo yahuud ah sidai nabigu ku fasiray sala allahu alayh ali wasalam iyo kuwii baadiyoobay ee nasaaro ah jidkooda jidaan ahayn idan marka jidka toosan oo la qaadaa ama la maraa ama qofka lagu hanuuniyaa waxa uu keensanayaa in la khilaafo jidka asxaabu dalaali waalghiwaaya dadka yacni baadida u saaxiibka ah jidkooda in la khilaafo jidka ay iyagu ku taagnaayeenna qoladaas baadiyeysan nasaaro ama yahuud ama mushrikiin waxa uu ahaa uu wadaagaa jaahiliye in la yidhaahdo jaahiliyada marka lagu soo koobo waxaa weeyaan waa waddada ay ku taagan yihiin dad kasta ay khilaafo hadiga nebiga caleyhi isalaatu wassalaam marka haddii aadan khilaafin qoladaa dariiqooda jidka toosan ma hay kartid jidka toosan ee ambiyada ilaahi subxaanahu watacaala qofka ma haynayo sidaa darteed kitaabku marka wuxuu ku saabsan yahay maadaama arrintaa ay sidaa muhim u tahay oo in la khilaafo dadka jaahiliyada la khilaafo oo hadiga daahirka midka muuqda iyo midka qarsoon labadaba lagu daahiran wa baatinan labadaba la khilaafo ay tahay ayaa waxaa muhima inaad ogaato masaa-ishii nebiga uu ku khilaafay sala allahu caleyh waali wasalam iyo sidii uu u khilaafayba inaad ogaato marka kitaabka wuxuu taabanayaa qeyb weyn oo diinkaaga ka mida buu taabanayaa ahamiyadda marka kitaabka waxaa weeyaan waa isku soo duuduubo ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin masaa-ishaan marka aad fahamto waxaa weeyaan waxaa kuu soo baxayo inaad jaahiliye khilaafto haddaad jaahiliye khilaaftana nebigii baad raacaysaa sala allahu caleyh waali wasalama marka masaladaana masale aada iyo aada muhim ah weeyaan oo culimada min qadiimi zamaanna ay ku dadaali jireen oo sheikhulislaam ibnu taymiya masaladaa kitaab wuxuu ka alifay la yidhaahdo iqtidaau siraati almustaqiim mukhaalafata asxaabi iljaxiim kitaab layidhah ayuu ka alifay jidka toosan oo la qaadaa waxaa weeyaan waxa uu keensanayaa in la khilaafo asxaabu ljaxiim marka aslulislaam aslu diini lislaam dadku in badanoo ka mida markay jahli kaga sugnaadeen waxay keentay in la kala garan waayo marka oo la kala sooci waayo asxaabuuljaxiim iyo asxaabuuljanna oo marka hadyigii daahirka ahaa iyo midkii baatinka labadaba lagu kala sooci waayo oo qofkii muminka aan la garanaynin yacni marka la eegaa in badanoo dad oo dad badan oo muslimiinana yacni aan la kala saari karin iyaga iyo dadka baadiyeysan jaahiliyadu ayaan waxayn insha allahu tacaala ka sheegaynaa maga waxa ay tahay tacriifkeeda inta nooco ay tahay xukunkeeda yani xukmu muqaal jaahiliyada in la khilaafaa xukunkeeda dabadeed insha allahu tacala waxaan raacinaynaa markaas tarjamada musanifka kadibna insha allahu tacala sidaas ayaa kitaabka oo noogu bilaaban doonaa jaahiliyadu waxaa weeyaan aljaahiliyatu masdarun sinaaciyun ma'kuudun min aljaahiliyi ayaa laga qaatay nisbatan ila aljaahili almushtaqi min aljahli waljahlu khilaafu lcilmi wa naqiiduhu jahligu waxaa weeyaan cilmiga ayuu khilaafsan yahay waana kasoo horjeedaa oo waxaa la yidhaahdaa jahila fulaanun jahlan hebel waa jaahiloobay oo waa garan waaye waxwaa garan waaye jahlan wa jahaanatan sida loo jamciyaana waxa ay tahay juhlun wa juhulun wa juhalun wa juhaalun wa juhalaa intaaba waa lagu jamciyaa ayb waxaa lagu ilaaqaa mararka qaar waa la ilaaqaa jahligu iyadoo loo jeedo fudaydka qofka iska fudfududo dayshka qabo jahli waa lagu sheegaa mararka qaar dayshka iyo fudaydka waa lagu sheegaa sidaasaana kutubu luqa mucjam maqaayiisi luqa iyo tahdiib luqa lilashari abi mansuur alashari iyo iyo mucjam maqaayiisi luqa libni faris iyo sidaa ayay tilmaamayaan sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala intaa marka luqa ahaan markaan uga baxno jaahiliyada waa khilaafu lcilmi sheekhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala jaahiliyada isagoo fasiraya waxa uu yidhi walafdu ljaahiliyati qad yakuunu sman lilxaali wa huwa algaalibu fi lkitaabi wasunna waqad yakuunu sman lidilxaali jaahiliyada waxa uu yidhi waxaa dhici karto inay tahay magac xaalad inay magac u tahay amase waxaa dhici karto sida badan oo kitaabkii sunnada kusoo aroortayna waa noocaas jaahiliyadu xaalad magaceeda waxaa kaloo dhici karto inuu soo magaca uu yimaado ee uu noqdo magac uu u noqdo lidilxaal waqad yakuunu sman lidilxaali midka xaaladaas ku sugan in lagu magacaabana waa dhici kartaa midka xaaladaa ku sugan in lagu magacaabaana waa suuragal kan hore waxaa ka mid a marka hadda jaahiliyadu laba waxyaabood buu ku sheegay waxa uu yidhi qad yakuunu sman lilxaal xaalka xaaladda lagu jira ayay magac u noqon kartaa mararka qaarna qofka xaaladda ku jiraaba lagu magacaabi karaa marka hore waxaa weeyaan kitaabkii sunnadana tan horey u badan tahay jaahiliya haddii kitaabkii sunnada lagu idlaaqo xaaladii hore waay fa min alwali qowlu nabiy sala allahu alayh ali wasalam oo kalaa ka mida buu yidhi liabi dar uu ku yidhi radia allahu canhu inaka mru'un fiika jaahiliya abu darow waxaa tahay qof ay dhexdiisu ku sugan tahay jaahiliyad yacni xaalad jaahiliya wa yaa kugu sugan iyo qowl cumar radia allahu canhu uu yidhi innii nadartu fi ljaahiliyati an actakifa leylatan anigu waxaan nadray xilligii jaahiliyada aa waqtigiisa uma jeedin iyo qowlu caa-isha radia allahu canha ay tidhi kaana nikaaxu fi ljaahiliyati calaa arbacati anxaa jaahiliyadu nikaaxu wuxuu ahaa afar qaybood yacni qabla albictha ayb iyo wa qowluhum ay yidhaahdeen yaa rasu asxaabtu ay leeyihiin yaa rasuul allah kunnaa fii jaahiliyatin wa sharin waxaanu ku sugnaan jirnay jaahiliyad iyo shar ay fii xaali jaahiliyatin baan ku sugnayn aw dariiqatin jaahiliyatin baanu ku sugnayn aw caadatin jaahiliyatin wanaxwi dalik marka wuxuu yidhi fa ina lafda aljaahiliyati ereygan aljaahiliya wa in kaana fi lasli inkastoo haba ahaado xagga asalka wain kaana fi lasli sifatan asalku sifaba ha ahaado laakinahu galaba calayhi listicmaalu xataa saara sman isticmaalkiibaa ku batay waxaana haalib markaa yani isticmaalkiisi ayaa batay oo isticmaalkiisiibaa haalib noqday ilaa uu ka noqday isim magac bouga noqdayba wa macnaahu qariibun min macna lmasder macnihiisuna wuxuu dhow yahay macna lmasder wa ama athaani mararka qaar jaahiliyada waa la idlaaqaa qofkaana lagu magacaabaa ku sugan xaaladaas fa taquulu waxaa leedahay maalan daa'ifatun jaahiliyatun wa shaacirun jaahiliyun shaacir jaahili abaa laleeyahy yacni waqtigaa noolaayo waay soo ma garanin wadalika nisbatun ila aljahli aladii huwa cadamu alcilmi aw cadamu itibaaci alcilmi taasuna waxaa weeye waa nisbo xaaladaas jirtay qofka uu ku sifaysan yahay ee ah cilmi la-aan ama inuusa cilmigii raacayninba cilmigii waa yaqaanaa laakiin ma raacayo uu hogaansami maayo waa jaahiliyad iyada laftirkeeda waayahay jahligu laba u qeybsamaa basiid iyo murakab ayuu u qeybsamaa oo sheikhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi faina man lam yaclam ilxaqa fahuwa jaahilun jahlan basiitaa qofkaan xaqa ogaanin waa waxaa weeyaan waa jaahil jahligiisuna waa basiid qofkaan xaqa garanin oon ogaaninba fain ictiqada khilaafahu xaqa waxaan ahayn hadduu ictiqaadiyana fahuwa jaahilun jahlan murakabaa jahli murakab ayaa haysta marka oo jahligaasi murakab sidee u yahayna wixiina ma yaqaano wuxuuna isu haystaa inuu yaqaano labadaa dhinac buu marka jahliga tarkiibka halkaas buu ka imaanaya fain qaala khilaafa alxaqi caaliman bilxaqi aw gayra caalimin qofka haddii uu yiraahdo wax xaqa khilaafsan ama ha ogaado xaqa ama yaanu ogaanin fahuwa jaahilun aydan isaguna waa jaahil kama qaala tacaala siduu allu yidhi waidaa khaatabahum ljaahiluuna qaaluu salaama ilaa markii dambe waxauu yidhi wakadalika man camila bikhilaafi alxaqi qofkii ku camal fala xaqa waxaan ahaynna fahuwa jaahilun jaahil weeyaan wa in calima haba ogaado annahu mukhaalifun lilxaqi inuu xaqa khilaafsan yahay kama qaala tacaala siduu alla u yidhi inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna suu'a bijahaalatin asxaabta rasuulkana waxay yidhaahdeen kullu man camila suu-an fahuwa jaahilun inkastoo macsi ku kacawa jaahil hadduu doono ha ogaado waxaas inay macsi yihiinba maxaa yeele xaaladda uu macsida samaynayo cadamada alluu ka jaahilyaha soo ma garanin taasaa marka waxaa weeyaan taana sidaa ayuu u sheegay marka intaa kadib waxa uu yidhi fa idaa tabayana dalika haddaba haddii arrintaa kuwa caddaatay faannaasu qabla mabcati rasuuli sala allahu calayhi waali wasalama dadka inta aan nebiga lasoo dirin sala allahu calayh waali wasalam kaanuu fii xaali jaahiliyatin waxay ku sugnaayeen xaalad jaahiliyada ayay ku jireen mansuubatin ila aljahli loo nisbeeyo ayb oo jahli loo nisbeeyo fainamaa kaanuu calayhi min alaqwaali waalacmaali inamaa axdathahu lahum juhaalun wa inamaa yafcaluhu jaahilun wuxuu yidhi haddaa sidaa soo ogaatay dadku nebiga intaan lasoo bixinin ka hor jaahiliyad xaalad jaahiliye ayay ku jireen taasoo markaa waxaa weeyaan loo nisbeeyo jahli hadday maxaa yeelay waxa ay ku sugnaayeen ee aqwaal ah ee ama acmaal ah dad juhaala u keenay ee wax ambiye u keentay ma aanay ahayn waxa ay ku sugnaayeen iyo waxay aqwaal sheegi jireen iyo waxa ay ku camalfali jireenba dad juhaala ayaa soo darisiiyeenoo u keeneen wa inamaa yafcaluhu jaahilun kan samaynayana waa un jaahil jaahil unbaa sameeyo ayb haddaba marka wakadalika wuxuu yihi kullu maa yukhaalifu maa jaءa bihi lmursaluun min yahuudiyatin wa nasraaniyatin fahiya jaahiliyatun wadalika kanat aljaahiliyat alcaama wadalika kanat aljaahiliya jaahiliyaduna sidaasay ahayd buu yidhi ayb waxa uu leeyahay wakadalika kulu maa yukhaalifu maa jaءa bihi lmursaluun wax kastoo khilaafsan waxa ay rusushu la yimaadeen ee min yahuudiyatin yahuudiyada wa nasraaniyatin nasraaniyada fahiya jaahiliyatun wax allaale wixii nabiga rususha waxay la timid khilaafsan waa jaahiliyad wadalika kanat aljaahiliyatu lcaama jaahiliyadii horena sidaasay ahayd nam yani kanat aljaahiliyatu lcaama kadalika saasay ahayd haddaba marka wasfiga sheikhulislaam ibnu taymiya ujeedaayo wuxuu ku leeyahay rususha ilaahi subxaanahu watacaala wixii khilaafsan wixii rususha ay la timid wixii khilaafsan ama yahuudiyad nasraaniyad iyo mushrikiin waxay ku taagnaayeen majuus waxay ku taagan yihiin dhammaan waxaa weeyaan waa jaahiliyad caama waana sidaas allaba uu tilmaamayo subxaanahu watacaala uu leeyahay uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabichaa walaa tattabic ahwaaءa aladiina laa yaclamuun diintaan lagu siiye raac baa laleeyahay hana raacin ahwaa'da kuwa aan waxba ogeyn baaba jaahiliin waxbaa ogan soo ma garan marka waxaa macal asafa yani waxaa weyaan waxa kitaabka aan u daraasaynayna waxaa ka mid inaan ogaano jaahiliyad waxa ay tahay wixii nebiga uu ku khilaafay sala allahu alayh waalihi wasalama haddii marka ka waran marka dadka yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo wax allaale waxay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu la yimid khilaafsan haddii la yidhi waa jaahiliyad ee dadkii muslimiinta in badanoo ka midan ay ilbaxnimoba u haystaan ka waran markaa nacam oo ay u haystaan wixii xilligii nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo cilmigii iyo hanuunkii ummadda ula yimid ula yimid uu baray ay u haystaanba qaarkood inay iska tahay wax lasoo dhaafayoo wakti dambe oo hore un munaasab ku ahoo takhalluf iyo dib u dhac un wax keenaya hadday u haystaan ka waran dad islaam sheeganaya kuwaas ilaa islaam ma ahani oo sidaa dhahaye marka waa mushkila inteeda la eg haddii dadka islaamka iyagoo qur-aankan iyo sunnadan dadka jaahiliyada looga saaray iyagoo haysto hadday ku bedeshaan ka waran marka dastuuro acdaa'dooda uga yimid xaggooda oo aan dhaqankooda iyo cimiladooda iyo yacnii iyo iimaankooda midna aan waafaqaynin ka waran marka ee la yidhaahdo marka midkan ayaa noloshiina wadaayo kan isku xukuma la yidhaahdo afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun marka waxaa weeyaan aafada dadka muslimiinta nagu dhacdayna taa weeyaan waxaa marka nagu dhacay atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr wax liito oo nalaga reebo jaahiliya waxaan ku bedelanaynaa iimaankii iyo nuurkii nacam marka waxaa weeyaan arrin aada khatarteeda u leh ayb sidaasaa marka sheikhulislaam ibnu taymiya uu ku tilma uu ugaga hadlay uu ku sheegay kitaabkiisa iqtidaau siraati ilmustaqiim la yidhaha waxa uu yidhi intaa kadib soo hadalkii sii wada jaahiliyadii baa laba laba ayuu u qeybiyey jaahiliyatu mutlaqa wa jaahiliyatu muqayada ayay u qeybsantaha waxa uu yidhi faama bada faama bacdamaa bacaa allaahu faama bacdamaa bacaa allahu arasuula sala allahu alayh waalihi wasalama faljaahiliyatu almutlaqatu qad takunu fii misr duuna misra kama hiya fi daari اlkufaari waqad takunu fi shaksin duna shaksin kaarajuli qabla an yuslima fainahu yakunu fi jaahiliyati wain kana fi daari اlislaam wuxuu yidhi nabiga allah subxaanahu wa tacaala markuu rasuulka soo diray kadib faljaahiliyatu lmutlaqatu jaahiliyadii mutlaqa ahayd qad takunu fi jaahiliyadii yani laba u kala saaray mutlaqa iyo muqayada isagaana marka midda muqayadka wuxuu kala jeeda kuu sheegi doona nacam jaahiliyadii mutlaqa ahayd ee duuduubka ahayd waxaa dhici karta inay magaalo ama waddan inay ka jirto duuna misra magaalo kale aynan ka jirin kamaa hiya fii daari lkufri nacam qad takunu fii misrin duuna misrin inay magaalo ka jirto magaalo kalen aanay ka jirin ayb kamaa hiya fii daari lkufaar masalan daardaarta ay gaalada degan yihiin oo daarulkufriga jaahiliyad mutlaqa ka jirto soo ma garani daarul islaamna jaahiliyad kama jirta mutlaqa marka daarul islaam waxaa dhici karta laakiin in laga helo jaahiliyatun muqayada in laga helo oo dad ama qof ama masaail masaa-il ay kaga kacayaan jaahiliyada ka waafaqayaan waqad takunu fii shaksin duuna shaksin jaahiliyada mutlaqa waxaa la arkaa inay qof ku jirta qofna aanay ku jirin oo qofka gaalka ah jaahiliya mutlaqa ku jirta soo ma garani qofka muslimkaana jaahiliya mutlaqa kuma jirto karajuli qofka oo kale qabla an yuslima intuunan soo islaamin fa inahu yakuunu fii jaahiliyatin jaahiliyad buu ku sugan yahay wain kaana fii daari lislaami hadduu rabo daarulislaam ha ku noolaado daar muslimiinta ku badan yihiin oo axkaamta islaamka laga fuliyay hadduu doona ha jooga ee mar hadduu gaal yahay jaahiliyad buu ku dhex jiraa qofkaan fa amaa fii zamaanin mutlaqin laakiin jaahiliya oo waqtigeedu mula xagga waqtiga mutlaqa ka ah falaa jaahiliyata jaahiliya ma jirto bacda mabcati muxamedin sala allahu alayh ali wasalam nabiga caleyhi isalaatu wasalaam markii lasoo saaray kadib wax jaahiliya ma jiraan saasuu yidhi nacam ayb marka xagga zamanka waxau ka tilmaamaya waxaa weeyaan uu leeyahay faama fi zamanin mutlaqin falaa jaahiliyata bacda mabcati muxamedin sala allahu alayh ali wasalam xagga waqtiga war waqti jaahiliya ma la joogaa haddii la yidhaha hadda waxaa laleeyahay maya markii nebi maxamed lasoo bixiyey kadib sala allahu alayh ali wasalama xagga waqtiga jaahiliya mutlaq ka ama jirto fainahu laa tazaalu min ummatihi daaifatu aahiriina fainahu laa tazaalu min ummatihi ummadiisa yani ka zuuli mayso daa'ifatun koox inay jiraan daahiriina cala alxaqi xaqa yani ku muuqanaya ilaa qiyaami saaca ayb taas marka jaahiliyadii mutlaqa ahayd buu halka uga baxay jaahiliyada mutlaqa marka maxaa ku soo baxayo jaahiliyada mutlaqa waxaa dhici karta inay magaalo ka jirto magaalona aanay ka jirin sida daarul kufriga oo kale jaahiliya mutlaq baa ka jirta qof in laga helaa dhici karta qofna inaan laga helin oo qofka gaalka ah oo kale meel kastaba ha joogay jaahiliya mutlaq baa haysato laakiin jaahiliya mutlaqo xagga zamanka oo zamankan hadda la joogo qarnigan lagu jira jaahiliyan maa jirta haddii la yidhaha mayaa laleeyahay jaahiliya mutlaqa ma jirto taasi nebiga bicdadiisay ku ekayd xagga zamanka weeyaan wljaahiliyat lmuqayadatu jaahiliyada muqayadada ah laakiin qad taquumu fii bacdi diyaari lmuslimiin waxaa dhici karta marka in laga helo daaraha muslimiinta dhexdeeda in laga helo waa dhici kartaa wa fii kaiirin min almuslimiin iyo in badan oo muslimiinta kamid a kamaa qaala sala allahu alayh waali wasalam siduu nabigu u yidhi arbacun fii ummatii min amri ljaahiliya afar arrimood ummadeyda waxay kaga sugan tahay jaahiliyada min umuuri ljaahiliya ayay kaga sugan tahay taa marka maxay kutusaysaa jaahiliye muqayada waa jiri kartaa diyaarfii daari lislaamay ka jiri kartaa fii diyaari lmuslimiinay ka jiri kartaa in badan oo muslimiinay ku dhex jiri kartaa nacam oo ay kamid tahay yacni in qabiilka lagu faanfaan oo kale iyo laysugu habar wacdoo kale iyo waxyaabaha lamidkaan ah wa qaala liabi dar abuu darna nabiga waxa uu ku yidhi inaka mru'un fiika jaahiliya waxaa markuu caayay ninbuu hooyadiis ku caayay markaasuu yidhi in acayartahu biummihi hooyadii miyaad ku caaysa inaka mru'un fiika jaahiliya waxaa tahay qof jaahiliyada ay ku sugan tahay marka tajaahiliya waa jaahiliya muqayada marka midaan jaahiliya oo muqayada weeyaan mutlaq ma aha nacam marka wuxuu yihi faqowluhu fi hada alxadiid iyo xadiidkii kale ahaa isagana wamubtagin fi lislaami sunnatan jaahiliya ayb xadiidka isaga laftirkiisa marka wuxuu tilmaamay islaamka dhexdiisa qof jaahiliye ku goobayo sunno iyo dariiqo jaahiliya qofka islaamka dhexdiisa ku goobayo isaguna waxaa weeyaan wuxuu soo hoosgelayaa jaahiliye kasta ayaa soo hoosgelayso yandariju fiihi kullu jaahiliyatin mutlaqatin aw gayri muqayadatin mid mutlaqa iyo midda muqayadada labadaba way soo gelayaan yahuudiyatin aw nasraaniyatin aw majuusiyatin aw saabicatin aw wathaniyatin aw shirkiyatin min dalika aw bacdihi aw mutanawicatin min bacdi hadihi almilal aljaahiliyati fainaha jamiicaha mubtadacaha wamansuukhaha saarat jaahiliyatan bimabcati muxamedin sala allahu alayh ali wasalam haddaba marka jaahiliyadii marka labadaas u qeybsantay jaahiliya mutlaqa iyo jaahiliya muqayada jaahiliyada mutlaqana waxaa weeyaan xagga zamanka marka laga eega way dhammaatay laakiin xagga marka laga eega yacni daaraha marka laga fiiriyo way dhici kartaa daar inay jaahiliya mutlaqa ku sugan tahay daarna aanay ku sugnayn waxaa kaloo dhici karto shaksi inay ku sugan tahay shaksi kale aanay ku sugnayn jaahiliyada muqayadadana waxaa weeyaan waa midda yacni daarul islaamna laga heli karo oo waxaa weeyaan marka umuur ama amar min amri iljaahiliya ayaa daarul islaam ka dhacay ama dad muslimiin ka dhacay oo kale waa jaahiliya muqayada midaasoo kale iqtibaau siraadi mustaqiimka safxada boqol iyo sagaal ilaa boqol iyo labayo tobanba waxyaabahan o dhan uu kaga warramay nacam waxaa kaloo iyadana marka sidoo kale jaahiliyadu si kale marka loo eego waxaa kaloo loo kala saaraa jaahiliyatun jaahiliyatun uulaa iyo jaahiliyatun ukhraa labadaana waa la kala dhihi karaa waa sidii hadda sheikhulislaam ugaga hadlay oo kale un si lamida oo qowluhu tacaala alla markuu markuu leeyahay walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa qataada raximah llahu tacaala waxa uu yidhi hiya maa qabla alislaam jaahiliyat luulaa waxaa weeyaan wax islaamka ka horreeyey jaahiliyada kale waxay noqonaysaa marka aljaahiliyat lukhraa waxaa weeyaan waxa markii nabiga lasoo bixiyey sala allahu alayh ali wasalam kadib dadku iyagoo yani islaamkiio jiro ay haddana samaynayaan yani waxyaabo jaahiliyadii hore ay samay jireen oo kale waa midii muqayad muqayadada uu sheikhulislaam ku sheegayay ibnu jariir raximah llahu tacaala waxau yihi aayadda markuu fasirayay fain qaala qaa'ilun qof haddii uu yidhaahdo awa fi lislaami jaahiliyatun xataa yuqaala canaa biqowlihi aljaahiliyati aluulaa allatii qabla alislaam jaahiliyadii hore waa midii islaamka ka horreysay marka wuxuu yidhi ma haddii qof uu yidhaahdo islaamka dhexdiisa ma jaahiliyad baa ku dhex sugan yani bimacnaa waxaa weya xilliga islaamka uu soo yimid kadib jaahiliye miyaa yani miyaa jirto oo ku dhex jirto waxaa la dhahayaa buu yidhi qiila fiihi akhlaaqun min akhlaaqi iljaahiliya xilligii nabiga lasoo saaray kadib sala allahu alayh ali wasalam dadkii nabiga ajiibay muslimiinta waxaa dhici karta in laga hela akhlaaqu iljaahiliya wax ka mid a saasay marka jaahiliya uula iyo jaahiliya ukhraa ay ku kala leeyihiin shawkani raximah llah isaga laftirkiisa fatxulqadiirka waxa uu leeyahay wayumkinu an yuraada biljaahiliyati alukhraa jaahiliyada kale waxaa laga yaabaa in loo jeedo maa yaqacu fi lislaami wax islaamka dhexdiisa dhacaya oo min atashabuhi isu ekaysiina biahliljaahiliyati laysu ekaysiiye biqowlin layskugu ekaysiiye ou ficlin ama ficil maaha islaamku inay jaahiliya ku dhex jirto ee waxaa weeye islaamkiioo faafay oo dadkii muslimiinta ay haystaan oo muslimiin ay yihiin baa dhici karta inay akhlaaq jaahiliyada ku waafaqaan marka taas iyo marka midda midii hore jaahiliyatun uulaa iyo jaahiliyatun ukhraa bay kala noqonayaan taa iyaduna marka xaalkeedu waa sidaas amaa yacni in la khilaafo xukunka yacni mukhaalafatu ljaahiliya jaahiliyada in la khilaafaa xukunkeedu maxay noqonaysaa arrinkan isagaa marka khilaafkiisu yacni in la khilaafaa jaahiliyadu waxa wuxuu ku xiran yahay inaad marka hore tasawurto jaahiliya maxaa lagu soo sheegay jaahiliya waxaa lagu soo sheegay xaalad kasta ee wixii rususha ay la yimaadeen mabda kastaoo khilaafa waa jaahiliya magacaa doonta adigu ku magacaabo kaas marka in la khilaafo mabaadi'daas marka maxay noqonayaan waa wax hayrulislaam muslimiin ay haystaan weeyaan muslimiinta waxaan ahayn waxa ay haystaan unbay noqonaysaa taa marka waxaa imaanaysa marka mukhaalafatu lkufaar gaalada in la khilaafaa waa maxay maqsuud sharci ah weeyaan kitaabkaa tusay sunnadaa tustay ijmaacu lmuslimiin baa tusay caqliga saliimka iyo fitradana waa keenayaan ayb sheekhulislaam ibnu teymiya raximahullah khudba u siraat ilmustaqiimka muqadame yar uu bixiyey muqadame yar ayuu bixiyey waxa uu yidhi oo yani waxyaabaha keenaya in la khilaafo waqad bacata allaahu cabdahu warasuulahu muxameda sala allahu alayh ali wasalam alla addoonkiisa iyo rasuulkiisa muxamed ahaa buu diray bilxikmati buu la soo diray allatii hiya sunnatuhu xikmadaasoo sunnadiisa ah wa hiya ashircatu walminhaaj dariiqii nebiga iyo shareecadiisiina ah alladii sharacahu lahu oo u jideeyey fa kaana min hadihi alxikma xikmadan waxaa ka mida buu yidhi an sharaca lahu inuu u jideeyey min alacmaali acmaasha walaqwaali aqwaasha maa yubaayinu sabiila almaqduubi calayhim waxa uu kaga duwanaanayo dadka alla oo u carooday jidkooda wadaaliina iyo kuwa baadiyeysan wa amara bimukhalafatihim fi lhadyi ahaahiri oo uu amray yacnii in la khilaafo hadyiga daahirka hadyiga hanaanka muuqdo in lagu khilaafo wa in lam yadhar likathiirin min alkhalqi fii dalika mafsadatun inkastoo dadku in badan oo kamid a aanay u daahiraynin u muuqanaynin arrintaa iyada ah arrintaana mafaasid baa ku suganoo umuur fara badan minha waxaa ka mid a yacni in jaahiliyada la khilaafo ama yacni gaalada la khilaafo yacni xikmada ku jirta waxaa ka mid a an almushaarakata fi lhadyi adaahir sida daahirkee muuqata marka lala wadaago iyaga tuurisu waxay keenaysaa tanaasuban isu yacnii inay isu munaasaboodaan wa tashaakulan isu ekaansho bayna almutashaabihayn labada isshabahaysa isu ekaanshaa ka dhaxayso yaquudu taasoo ku hogaaminaysa ila almuwaafaqati fi lakhlaaqi walacmaal marka dambe acmaashii akhlaaqda inay isku waafaqaan mithaalou bixiyey labada qofka dharka culummada la bisto isago walow yaanuba culummo ahaanin naftiisa wuxuu ka dareemayaa nooc iyaga inuu u dunmaayo oo xaggooda uu jiro oo xaggooda lagu tirinaayo falidaalika yacni dadkana waad arkaysaa qof dhar culumo wata marka ay arkaan oo haddana waxaan munaasab ahayn oo kale ku kacaayo markiiba waa kusoo boodayaan maxaa yeelay wuxuu isu ekeysiiyey dad ahlu cilmiga camalkoodaa laga rabay saasaa laga malaysanaa ma ogtahay haddaad isu ekeysiisa gaal daahirkaaga oo gaal shabahana hadda adigana waxaa weeyaan waxa lagaa malaysta waa acmaashii gaalka iyo akhlaaqda gaalka wayna imaanaysaaba marka dambe waa ku imaanaysaa qofka sidaa daraaddeed marka waxaa weeyaan waxaad arkaysaa adiga laftirkaaga dad fara badan oo dhallinyaro muslimiina oo gaalada daahirka iskaga ekeysiyo sidoodoo kale u jaranayo kale tintii hablabdiska ka shabahayo waxaad arkaysaa iyagoo maalinba maalinta ka dambaysa marka dambe akhlaaqda ka shabahayo mucaamala mucaamaladii ka shabahayo oo marka dambe walciyaadu billah inay diinta ka shabahaanay halis u tahay marka arrintaa iyadaa walidaalika waad arkaysaa soo isugu ekeysiinayo oo timaha habkiisii u jaranayo kale marka dambe waxaad arkaysaa qaar xataa sidau wax u cuno isku dayayo nacam sida wax u cuno isku dayaya hadduu bidixda wax ku cuno kale inuu bidix wax ku cuno sida u qosloo kale inuu u qoslo waxyaabahaasoo dhan baad ku arkaysaa nacam maxaa waxaasoo dhan keenayo hadyigan daahirkaa markaad qof uga ekaato akhlaaqdiisa iyo acmaashiisa kusoo jiidanaya saasaadna yeelanaysaa hadhow marka baatinkii waa xumaanaya marka qalbigay u gudbaysaa arrintaa marka baatinkaagii hadduu marka xumaado kufriguna waa marad gaalnimadu waa jiro weeyaan nacam jiradii marka hadday qalbigii kaa gasho walciyaadu billah waa lagu cabsadaa marka ayb sidaa darteed nabiga caleyhi isalaatu wasalaam waxau yidhi al arwaaxu junuudun mujanada famaa tacaarafa minha ikhtalaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf bukhaari baa weriyey raximahullah waxau leeyahay nabiga sala allahu alayh ali wasalama arwaaxda waa junuud jundi alla waay oo fara badan famaa tacaarafa minha atalaf arwaaxdaas wixii isgarto waa waa isu soo dunmayaan wixii is-inkirana waa kala didayaan soo ma garan walidaalika xadiidkan caaisha radia allahu canha waxay sheegtay mar ay aragtay gabar dadka ka qosol siiso oo ma ka joogi jirtaa madiine timid mid iyadoo kale ah ayay kusoo degtay waa isu soo jiidanayaan soo wajee isku shaqo waay waa isu soo jiidanayaan ibnuljawsi raximahullah sida fatxulbaariga ibnu xajar uu ku sheegaayo ibnuljawsi abulfaraj ibnuljawsi raximahullah wuxuu yidhi haddii naftaada aada ka dareemaysid inay ka didayso dadka ahlu cilmiga ahlu fadliga ah naftaada waa inaad tuhuntaa xadiidkaanu keenay marka ayb taas iyada marka waa mid midda kale waxay tahay wa minha ana almukhaalafata fi lhadyi aldaahir khilaafka lagu khilaafayo hadyiga muuqdo tuujibu mubaayanatan wa mufaaraqatan khilaafka adiga aada ku khilaafaysa daahirkaaga inuu iyaga u muuqdo waxay keenaysaa inaad ka go-do ayaga oo aada faaruqdo oo aada kala go-daan tuujibu linqitaaca can muujibaati algadabi wa asbaabi adalaal haddaad marka iyagay ka go-dan waxay keenaysaa marka asbaabta baadida iyo yacni marka iyo carada inay ka go-do in ay kaa go-do xaggaaga asbaabtaas marka dalaalka iyo baiyo yani hiwa iyo yani iyo carada alle subxaanahu watacaala asbaabtii keenaysa inay xaggaaga ka go-do ayay keenaysaa iyo walincitaafi inaad usoo iilato usoo leexato ilaa ahli lhudaa waridwaan dadka hanuunka u saaxiibkaa iyo riidaha alla subxaanahu watacaala nacam waa tuxaqiqa marka waxaad xaqiijinaysaa sidoo kale maa qataca allaahu nacam ayb tuujibu linqiaaca can muujibaati algadabi wa asbaabi adalaali walincitaafi ila ahli lhudaa waridwaani wataxaquqi maa qataca allahu min almuwaalaati bayna jundihi almuflixiin wa acdaa'ihi alkhaasiriin iyo inaad yani ay ku xaqiiqowdo inay ku xaqiiqowdo in ay yani marka aada xaqiijiso go-itaanka aada goynayso muwaalaadka gaalada nacam iyo acdaada alla subxaanahu watacaala wa minha waxaa kale keenaysaa buu yidhi ana mushaarakatahum fi lhadyi adaahiri tuujibu alikhtilaaq adaahir hadyiga daahirka haddii lala wadaago waxay keenaysaa isku dhex darnaan daahira ayaa ka imaanayo nacam xataa yartafica altamyiizu bayna almahdiyiin almardiyiin wa bayna almaqduubi calayhim waadaaliin ilaa la kala garan waayo lakala sooci waayo dadka hanuunsan iyo dadka baadiyeysan lakala garan waayo marka ihdina siraad almustaqiim idaa aada sheegaysaa marka waa weydaar waa khilaafaysaa waana weydaaranaysaa taas marka halis waa ayb amaa adilada kusoo aroortay baabka aada iyo aad bay u fara badan yihiin waxaa ka mid a qowluhu tacala walaqad aataynaa bani israa'iila alkitaaba walxikmata wاlnubuwata wrazaqnaahum min alayibaati wafadalnaahum cala alcaalamiin waaataynaahum bayinaati min alamri fama اkhtalafuu ila aakhiri اlaaya ilaa alla subxaanah watacaala uu yidhi uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri faاtabichaa walaa tattabic hawaa aladiina laa yaclamuun markuu alla soo sheegay reer bani israiil waxa uu siiyey walaqad aataynaa bani israa'iila alkitaaba walxukma wاlnubuwa reer bani israiil waxaanu siinay bu alla yidhi yani kitaab xugun nubuwa warazaqnaahum min alayibaati baanu ku arsuqnay wafadalnaahum cala alcaalamiin caalamkii waqtigoodaana waa ka dheeraad siinay waaataynaahum bayinaati min alamri baan ula nimid markii cilmiga u yimid kadib unbay iskhilaafeen markuu alla soo sheegay intaa waxau yidhi uma jacalnaaka calaa shariicatin adigana waxaan ku yeelnay shareeco iyo hanaan iyo hab yacni dushiisa shareeco korkeed ayaanu ku yeelnay oo min alamri yani waxayga ka mid a fatabichaa raac walaa tatabic ahwaa aladiina laa yaclamuun ha raacin dadka aan wax ogeyn ahwaadooda ha raacin waxaa kaloo alla subxaana watacala marka dadka aan wax ogeyn yaa waayo waa dadka jaahiliyada ku sugan weyaan jaahiliyada mulaqa dadka ku sugan sidaasoo kale alla subxaana watacaala waxau yihi wakadalika anzalnaahu xukman carabiya walain itabacta ahwaa'ahum bacda ma jaa'aka min alcilmi maa laka min allahi min waliyin walaa waaq sidaas in la-eg waxaanu soo dejinnay oo nebiga aanu ku soo dejinnay xugun carabi ah haddaad ahwaa'dooda raacdo ayaa nebiga laleeyahay annagaana naloo jeedaaye haddaad ahwaa'dooda raacdo markuu cilmiga kuu yimid ka gadaalay ilaa jaahilnimaad ayaad raacaysaa ma og tahay haddaad raacdo marka ahwaa'dooda markuu cilmiga kuu yimid kadib bacdamaa jaa'aka min alcilmi maa laka min allahi min waliyin walaa waaq sidaas in laeg alla subxaanahu watacaala waxau yihi walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum yahuud iyo nasaara kaa raalli noqon maayaan ilaa aad diintooda ka raacdo qul ina huda allahi huwa alhudaa walain itabacta ahwaa'ahum bacda aladii jaa'aka min alcilmi maa laka min allahi min waliyin walaa nasiir waa loo goodiyey marka nabiga calayh isalaatu wasalaam ahwaadoodana waa diintooda ile diintooda ahwaa bay ku dhisan tahay sidaas in laeg alla subxaana watacala waxau yihi walain atayta aladiina uutuu lkitaaba bikulli aayatin ma tabicuu qiblatak wamaa anta bitaabicin qiblatahum wamaa bacduhum bitaabicin qiblata bacdin walain itabacta ahwaa'ahum min bacdi maa jaa'aka min alcilmi inaka idan la min alaalimiin aalimiintaad ka mid noqonaysaa mahdeed haddaad ahwaadooda raacdo sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaanu arkaynaa afcaal fara badan waxyaabo badan oo layska reebay ayaa waxaa lagu cileeyey inay gaaladu sameeyaan waxyaabo badan oo laysfarayna waxaa cilo looga dhigay in lagu khilaafo gaalada marka waa in diinka yani maqsuudkiisa aada iyo aada loo fahmo waxaa ka mid a nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay khaalifu lmushrikiin mushrikiin khilaafa axfu shaariba wa acfu llixaa shaaribka gaagaabiya ama jara wa acfu llixaa garkana daaya labada jumla jumlada dambe jumlada horey bedel ka tahay bedelkuna jumalka waa galaa sida uu kelimaadka u galo marka macnuhu waa maxay mushrikiin khilaafa ee garka daysa shaaribadana gaabiya haddaad saa yeeshaan mushrikiinta waa khilaafaysaan ayb marka muslim isaga wuxuu gaar usoo saaray juzu shawa xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen muslim wuxuu soo saaray juzu shawaariba shawaaribta gaabiya jara wa arqu lixa garkana daaya khaalifu lmajuus majuus khilaafa arrin marka xukunka cilo looga dhigay basaan walidaalika markay aimadii salafka ay arkeen oo ay fahmeen axkaamtan in lagu cilaynaayo yani si gaalada loo khilaafo yaa waxay sameeyeen marka masaa-il fara badan oo nas uunan kusoo aroorin markay arkeen in gaaladu ay khaas arrimahaas ay leeyihiin ayay reebeen oo ay diideen sabab cilana waxay uga dhigeen inaan gaalada lagu dayanin yani si gaalada loo khilaafo yani masaa-il badan tan hadda nas baa caddeeyey kuwa waxaa jira nusuus aanay caddaynin nabiga caleyhi isalaatu wasalaam ka sugnaatay laakiinse la arkay afcaal gaalada khaas ku ah ayaa ayay arkeen salafku afcaal gaalada khaas ku ah si gooniya oo nas cadna annaga aan nalooga reebin salafku waa reebi jireen afcaashaas maxay ku reebi jireen waxay cuskan jireen qowluhu sala allahu calay ali wasalam man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum cumuumkaasay qaadan jireen maadaama ciladii la fahmay cilada haddii xagga ay jirtana waa xukunka waa imaanaya alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadamaa sunan abi daawuud waxaa ku sugan khaalifu lyahuud yahuud khilaafa fainahum laa yusalluuna fii nicaalihim walaa fii khifaafihim arrintaa iyadaa marka yahuud kabahooda kuma tukadaan qofkoodana kuma tukadaan arrintaa iyadaa gaalo waa fahamtay yahuuddii nabiga caleyhi salaatu wasalaam madiina kula nooleyd way fahmeen oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa loo yimid yahuuddu waxaa caado u ahaan jirtay marka ayaweentu xayasho oo xayd ku dhaco ama caado ay ku dhacdo waa ka dheeraan jireen meel ay joogto ma istaagi jirin marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam arrintaa markii wax laga weydiiyey baa wuxuu yihi isnacuu kulla shayin ila nikaax wax allaala ku sameeya wax kale ilaa galmo un mooyaane markaasi waxay yidhaahdeen yahuuddu xadiid muslim oo werinayo weeyaane ninkan wax kale ma doonaayo nabiga ujeeda sala allahu caleyh waali wasalam shay ma jira ilaa waa nagu khilaafaa bay dheheen marka mukhaalafada la khilaafa ayaga xataa mooral jabay ku tahay iyo muraaro dilaacay ku tahay soo ma garanin waafaqida la waafaqaana aaday u jecel yihiin walidaalika lacagay ku bixinayaan si ay muslimiinta dhallinyaradooda iyo wax walba ay u soo jiidaan markaasaa rag baa maqlay marka asxaabta kamid a markaas nebigu u yimaadey sala allahu calayh waali wasalam waxay yihahdeen ya rasuul allah jimaaca xataa maku samaynaa si nimankaas un aan usii khilaaf waa ka diiday nabiga caleyhi salaatu wasalaam may buu yidhi waa ku carooday weliba ma garanin waxyaabahaas marka waxay tusaysaa iyo aayaad kaleo aada iyo aad u fara badan ijmaaca ummaddana waa tusaya shuruucdii cumar ahlu dimada ou la galay dhammaanteed waxaa ka wada buuxay in la mushrikiintu mushrikiinta muslimiinta ku hoos nool inaanay shabihin muslimiin si yacni labadan jinsi loo kala garto ee dadka qaarkood marka waxay leein wax walba waa qalbiga nacam waa qalbiga wax walbee mar haddii qalbigu fiican yahay maxaa daahirkan muxuu tara haddii aan laysu ekaysiinin gaalo ani qalbigeyga daahirkaaga wuxuu qalbigaaga waxaa ku jira ayaa daahirkaaga u ekaadaa alaa waina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalbu haddii qalbigaagu wanaagsan yahay daahirkaaga waa fiicnaan lahaa daahirkaaga daahirkaygaa xun qalbigaygaa fiican laga yeeli maayo xataa hadduu qalbigaaga wax xun ay ku jiraan waa sii baaba-ayaan waxaas sida yacnii aan markii horeba soo tilmaanay walidaalika marka arrintan gaalada lacag badan bay ku bixiyaan si aanay muslimiintu aynan u fahmin arrintan iyadaa markaasaa waxaa dhacday marka musiiba oo dhanna muslimiintu waxay uga timaadaa marka ay jaahiliye ku dhacaan oo ay jaahiliyadii shabahaan walidalika sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah iqtidaau siraati mustaqiimka laftirkiisa waxauu ku tilmaamayaa cadowgii muslimiinta qabsadee tataarta ee dhankaa bariga kasoo duulay mushkilada yani waxay ahayd laba mushkilaa jirtay dee falsafa ay culimmadii nimankii ahaana waxay u bateen culamaau sharqi rag ahlu falsafo ah oo tawxiidka halkaa waa ka yar weecdeen waa ka weecdeen dhinaca kalena waxaa weyaan mulug muluugtoodiina waxay shabaheen waxay shabaheen kufaarti ayay shabaheen walidaalika marka waxaa u sahlanaatay cadowgii inuu ka guuleysto eega nacam laakiin aahaaru nubuwa marka ay taagan tahay ay xoogan tahay waxaa weeyaan ilaahay gargaarkiisiina waa imaanaya maxaa yale alla gargaarkiisa awsaaf wasfibuu ku xiray innaa lanansuru rusulanaa waaladiina aamanuu fi lxayaati ddunyaa iimaanaa la rabaa say asxaabta rasuulka ahaayeen oo kale xaalkii ay ku jireen haddii lagu dadaalo la soo dhoweeyo waxaa weeya nasriga allana subxaana watacala waa imaanaya nasrigu cali iyo faarax iyo jaamac kuma xirne magacyo laguma xirine tilmaamaa lagu xiray nacam marka adiladiisu marka kitaabka iyo sunnada aada iyo aad ayay ugu fara badan tahay acmaasha marka gaalada ama jaahiliyada laba nooc dhowr nooc weeyaan waxyaaba marka waxaa dhici karta gaalada waa laba nooc ahlu kitaab iyo mushrikiin ahlu kitaab kitaab bay haysan jireen wixii iyaga diintoodaba aan ku oolin wixii diintooda ayagu ay uga inxiraafeen in laga tegaayo min baabi owlaa weeyaan wixii iyaga diintooda ku jiray laakiin annaga diinkeenna wax kale yani inaan khilaafnona loogu sheegayna waa waa laga tegayaa isagana wixii iyadana dhinaca kale yani waxaa weya wixii diinkooda inuu ku sugan yahayna aan la ogeyn wixii markaa aan la ogeyn wixii diinkooda inuu ku sugnaana aan hadda laga warqabin isla markaana iyagu ay gaar la yihiin oo ay shicaar iyaga u noqday waxaa weeyaan in laga fogaado oo cumuumka un man tashabaha biqowmin fa huwa minhum ayaa lagu dareerinayaa nacam ayb marka jaahiliyada xukunkeedu iyaduna marka mukhaalafada jaahiliyada la khilaafaha xukunkeedu waa kaasaayo nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu dhahayo man tashabaha biqowmin fa huwa minhum ayb adilada marka noocyadaasna mararka qaarna adilada kusoo aroortay in nimankan la khilaafo mar waxay kusoo aroortay siiqa siiqa yacni amar khaalifu lmushrikiin axfu shawaariba wa awfu llixa marna waxay kusoo aroortay yacni nahyi sariixa oo ha samaynina waxaas walaa tattabic ahwaa'ahum camaa jaa'aka min alxaqi walaa tattabic ahwaa'ahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi ma anzla allahu ilayk falidalika fadcu wastaqim kamaa umirta walaa tattabic ahwaa'ahum uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabichaa walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun way badan yihin yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquuluu raacina xataa alfaada waxaa la yidhi ha dhihinina raacina iyagaa dhihi jiray marka iska dhaafaa layidhi maadaama ay wax ku qalloocinayaan idinku undurna isticmaala sidaas in la-eg marka waxaa kaloo laga tilmaamay nahyi yani iska reebidda layska reebay in nimankaa la shabaho oo lagu daydo waxaa kamid a qaarkeed suu-u caaqibatiha waxaa alla uu ka tilmaamay inay cirib xun ay leedahay cirib xun in ay leedahay iyo alla ka tilmaamay waxa uu yidhi walan tardaa canka alyahuudi wala nasaara xataa tattabica millatahum qul ina huda allahi huwa alhudaa wala in itabacta ahwaa'ahu min bacdi aladii jaa'aka min alcilmi maa laka min allahi min waliyin walaa nasiir caaqibo xun waay marka waa loo goodiyey nabiga waa loo goodiyey nabigaa lagu halqabsanaa annagaa naloo jeeda sala allahu alayh ali wasalam sidoo kale walain itabacta ahwaa'ahum min bacdi maa jaa'aka min alcilmi inaka idan la min alظaalimiin taasoo kalea ka mid a iyo aayadaad kaloo fara badan waxaa ka mid a qowluhu tacala alla u yihi kaladiina min qablikum kanuu ashadda minkum quwata waakhara amwaala waaawlaada fastamtacuu bikhalaqihim fastamtactum bikhalaaqikum kama stamtaca aladiina min qablikum bikhalaqihim wakhudtum kaladii khaaduu ulaaika xabitat acmaaluhum fi dunya walaakhira wa ulaaika hum lkhaasiruun waa khasaareen baa layidhi duulkaas qolada ku dayata dadkii hore oo kaga dayata weliba adduunye jacaylka iyo tanaafuska adduunyadoo si walba lagu raadiye iyo iyo yacni diinkii ilaahay oo la dabaasho bidaca iyo waxa lamidkaa waxaa weeyaan way khasaareen kuwa sidoo kale alla subxaana wa tacala wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu aladiina kafaruu yaruduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin daacatu lkufaar ma lagu ma lagu gala yacni ma wanaag laguma gaaro khasaarun baa lagu gaaraa laakiin ayna aawa dhegihii maqli lahay waxaas aaweyna nacam dhegihii maqli lahaa aawey waxaaba la moodaa khasaarada in islaamka oo la qabsadaa inay khasaaradu keenaysa saasay in badan oo dadkii kamid a ayay moodayaanba waxaa kaloo sidoo kale yacni dadka isku shabaho gaalada waxaa lagu tilmaamay yani ficilkooda foolxumadiisa ayaa la tilmaamay oo nabiga caleyhi isalaatu wasalaam waxau yihi xadiis bukhaari ku sugan abqadu nnaasi ila allahi halaata dad ilaahay agtiisa waxaa loogu necab yahay saddex mulxidun fi lxaram mulxid xaramka dhexdiisa ilxaad ku sameynaya wa mubtagin fi lislaami sunnatan jaahiliya iyo nin islaamka dhexdiisa raadinaayo inay soo noolaato sunno jaahiliya ah asaaliibta maanta lagu raadiyaa sunna jaahiliya in dariiqo jaahiliya inay kusoo noolaato aada bay u badan tahay oo waxaa weeyaan idaaca dadku taqaaliid iyo dhaqamo aynan lahayn baa loo soo raray waddamada islaamka koodiina waa laga dafayaa waa laga faramaroojinayaa nacam kaanina waana laga faramaroojinayaa mid kale oo aanan dhaqan u lahayn ayaa lagu keenayaa marka waxaa dhici karta in lagu yidhaha marka diinta saxiixa la akriyo ab iyo oday kama soo gaarin annaga waxaan oo yacni dadka mabda-an gaalada watana ay aada arrinta u dhiirigeliyaan oo annaga culimmadii hore aan la jirnaa ay kuleeyiin aaw culimmadii hore yaa ah abubakar iyo cumar waayo culimmadii hore nacam dariiqi ay ku taagnaayeen baa ah soo ma garan wax aysan ummaddan ab iyo oday iyo yacni isri aynan ulahayn oo diin ilaa diinkoodii iyo iimaankoodiina u yacni meel xun gaarsiiyey oo meel xun meel yacni mawqif aada u daran ay gaarsiiyeen diinta ay gaarsiisay yaa loo soo dhoofinayaa nacam taa lagama hadlaya middan unbaa laga hadlaya dadka marka idaacadaha u furtay dad badan baa waxaa weeyaan dhaqamadan gaalada siyaa dhaqamada jaahiliyada ah siyaabo fara badan baa naloo soo geliyaa siyaabaha naloo soo geliya waxaa kamid a idaacaadka loo furay telefisyonaadka la furaayo iyo yacni iyo joornaalada iyo yacni madaarista la keensanayo madaaris baa dalka islaamka dalalka islaamka la keenaya dadkii waxaa loo ballan qaadaya waa kan adduunyo badan baad heleysaan haddaad ka baxdaan madaaristan dhigta madaaristana muqararaadka lagu dhigo maxaa yeelay haddii dadka maskaxda laga qabsado ama yacni tacliinta laga soo galo ay tacliintu ka kharibanto arrinkoodu waa darnaanaya waxaan nabiga cale tarbiyadii ayaa si kale noqonaysa walidaalika wasaaraadka wasaaradaha tarbiyada iyo tacliimta waa laysku daraa atarbiya watacliim wasaarada noocaas oo kale muqararka ay dejinayaan waxaa weeyaan dadkan jaahiliyada aan ka sheegaynaa la socdo yani jaahiliyada khilaafa nala yiri iyagaa muqararaad soo noo soo dejiyo muqararka iyagaa noo keeno soo ma garan xaggee marka wamubtagin fi lislaami sunnatan jaahiliya dhaqamo fara badan oo dadku aynan aqoonin ayaa ummadaha dadkan dibadaha ka imaanayo intay keensadaan la maalgeliyo oo min qibali aljaahiliyiin ay dadka jaahiliyiinta ay soo maalgeliyaan ayaa dalalkii islaamka lagula soo laabanaya markaa dabadeed ayaa marka waxaa lagu sameynaya dadkiibaa waxaa la barayaa wax badanoo aynan hore u aqooninba oo jaahiliye maxdi ah nacam ayb lacagtii iyo waaayn waxaad arkaysaa lacagaha gaalada inay aada ugu bixinayaan waxaas in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illah fasayunfiquunaha uma takuunu calayhim xasratan uma yuqlabuun waana ujeednaa in hadda ay shalaay laftirkeeda ay ku tahay inay gaaladu lacag ku bixinayaan ilaahay jidkiisa inay dadka ka leexiyaanna waa taasa caruurtii iyo dumarkii iyay weliba aada iyo aada ugu dadaalaan caruurtii iyo dumarkii oo aada iyo aada loogu dadaalaya kuwo badanna adduunye jacayl dartiis bay u keensadeen marka ilaahay in laga cabsado yacni dadka sunna jaahiliya yacni ku dalbaayo islaamka dhexdiisa ku dadka ku baraayo ee ku ee kula imaanaya noocyadoodu waa badan yihiin marka ilaahay subxaana watacaala iyaguna ha ka cabsadaan iimaankana ha isgeliyaan dadka muslimiintana ha ka waantoobaan oo ha ogaadaan wa mubtagin fi lislaami iyo mid islaamka dhexdiisa ku doonayo oo dalbaayo sunnatan jaahiliyatan sunno jaahiliya tii islaamkana waa waa tirtiraa inuu tirtiro rabaa maalinba maalinta ka dambaysaa mid sunno islaam unbuu baabicinaya mid jaahiliyana waa la keenayaa nacam taa marka ulajeedkeedu waa maxay nasalullah salaama hadduu diin iyo idaacadaha haddii diin lagu sheegayana waxaa la keenayaa yacni mid aan yacni aysan u kala baxsanaynba aslu diinba aan waxba ka aqooninba oo iska taqliidi un iska ah naca wa mualibun iyo mid raadinayo dalbayo dama mri-in muslimin bigayri xaqin qof muslima dhiiggiisa raadinaya xaq daro liyuhriqahu si uu daadiyo iyo xadiidkii kale latatabicuna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakaluu juxra dabbin tabictumuuh waad raacaysaan buu yihi god mase lugaaley hadday galaan waa ka dabagelaysaan intuu ciriiri ka qabo ka fiirsan maysaan xataa nacam marka waxaasoo dhan marka waa dadka siay ugu dayanayaan shanaacada ka muuqanaysa iyo habka yacni ay tahay yaa ilaahi subxaanahu yaa nabiga caleyhi isalaatu wasalaam uu nooga tilmaamaya intaa marka jaahiliyada haddaad ogaatay marka khilaafulcilmi inay tahay xagga luqada sharciga jaahiliya mutlaqa muqayada inay jaahiliyada uqeybsanto midda mutlaqaana ay tahay yacni in wadan laga helo ama magaalo daarul kufri oo kale daarulislaamkana marka aandaar kalena aan laga helaynin oo daarulislaam oo kale ama xagga waqtiga jaahiliya mutlaqa ma jirto nabiga bixsadiisay ku baaba'day dhinac kale jaahiliya uula iyo jaahiliya ukhraa bay u kala baxaan jaahiliya uula waa midii islaamka ka horreysay jaahiliya ukhraana waa fil islaam islaamkii dhexdiisii markuu yimid kadib yaa dadkiisii akhlaaq jaahiliyeed baa laga arkayaa oo kale waa jaahiliya muqayada ama jaahiliya ukhraa waxaa iyadana sidoo kale yani aan tilmaanay xukunka in jaahiliyada la khilaafaa maxay tahay waaba asalka diinka weeyaan asalkii diinka iyo maqsuud sharciga weeyaan waana midda maalin walba haddaad garanaysa macnaha faatixada ku dhadhamayso ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin maxay tahay jaahiliya inaad khilaafto weyaan waxa alla ka baryayso ambiyada ilaahayna aad raacdo isku soo duubduub marka war dariiqa toosanoo la qaadaa wuxuu keensanayaa in la khilaafo jaahiliya in la khilaafo nin aan jaahiliye khilaafin dariiq toosan ma qabsan karo ma haysan karo waxaa kaloo iyadana marka aan taana waxaa tusaya xukunka jaahiliyada in la khilaafaa waajib inuu yahay bal maqsad sharciya inuu yahay waxaa tusaya kitaabka aayadihii qur-aanka qeyb aan ka akrinay kitaab waxaa tusayo sunnadii baa tusaysa ijmaacii iyana waa tusaya qofkii raba inuu ku xeel dheeraadana arrimaha wax badan ka akriyana kitaabka ha daalacdo iqtidaau siraati almustaqiim mukhaalafata asxaabi iljaxiim waa min anfaci kutubi sheikh lislaam ibni taymiya raximah llahu tacala waa kitaab mukhtasar oo kooban weliba inta markaas igu soo dhacsanayd ayaan qoray buu yihi nacam intii hadda aan istixdaarsanaa un baan qoray buu yihi nacam soo ma garani waxaa kaloo iyadana sidoo kale laga alifay kutub fara badan tashabuha gaalada laga alifaa jiro waxaa kamid a imaamu dahabi risaale yar buu leeyahay tashabuh lkhisiis la yiraahdo aimo kalena yani way ka alifeen kutubtooda qur-aankuna waaba ku badan tahay dariiqaas yani toosane islaamka in la qaado aan la qaadin duruqda kale marka jaahiliyada waxaa weeyaan marka jaahiliyadana waxaan kaloo si kale aan ugusoo aan ugu soo tilmaanay wax allaale oo khilaafsan wixii ay la yimaadeen rususha ama yahuudiyad ha noqoto ama nasraaniyad ha noqoto ama dastuur adu gacantaada aada ku qorata ha noqdo qiyaamo ha noqda yacni khilaafsan kitaabkii mar hadday khilaafsan yihin wuxuu wixii nebi maxamed uu la yimid sala allahu calayh ali wasalama waa jaahiliye weeyaan waa jaahiliyo ayay noqonaysaa nacam marka xukunkii jaahiliyaduna waa kaasaa marka kutubtaana in ha loola laabto amaa kitaabku dhowr iyo boqo dhowr boqol iyo dhowr mas'ale ayuu ka warramayaa oo ugu waaweyn waxyaabaha jaahiliyada lagu khilaafay ummaddaanna in badan oo ka mid a ay ku sugan yihiin oo ka dhacdhacdo ayaad arkaysaa waxaan ugu talagalnay marka inaan anaguna baranno kana waantoono kitaabka waxaa iskale sheikhulislaam waxaa iskale sheikhulislaam maxamed ibn cabdilwahaab raximah llahu tacaala ayaa iskale waxau dabcan maxamed ibn cabdilwahaab ibn sulaymaan atamimi ayaa weeyaan magaciisa baldat lcuyayna ayuu ku dhashay oo najdi ka mida sanadku markuu ah kun boqol shan iyo tobankiiba u dhashay cilmigana dabcan maka iyo madiine iyo ayuu ka qaatay iyo aabihiis iyoiyo yani adeerkiis iyo qoys cilmi ayuu ka dhashay oo aabihiis yani wuxuu ahaa nin yani aada fiqiga xambeliga u yaqaano mufti ku ah adeerkiis sidoo kale ahaa walaalihiis saas oo kale ahaayeen culimmadii madiine wax ka qaatay maxamed xayaad sindi ayaa ka mid ahaa marka dacwo aada iyo aada u qiimi badan ayuu faafiyey diinka markuu qur-aankiibu markii hore xifdiyey uma fiqigiibuu bartay kadib yani kutubtii iyo culimmadiibuu ka akhristay xadiidkii iyo iyo lamidka ahaa cilmigaana marka faraha badan wuxuu ku darsaday sheekha raximah llahu tacaala dadaal inuu cilmigiisii u ka mira dhaliyo dadka dacwo ayuu ku darsaday oo wuxuu ahaa daaci muslix ah buu ahaa sheekh maxamed ibn cabdilwahaab raximahullah kutub fara badan buu lahaa oo uu ku islaaxiye laasiyama mowduuca caqiidada weliba kitaabu tawxiid buu leeyahay wuxuu leeyahay usuul halaatha wuxuu leeyahay masaa'il jaahiliya kitaabkan waxa uu leeyahay kashfu shubuhaat mukhtasar zaad ilmacaad mukhtasar siira ayuu leeyahay iyo mukhtasar almuqni wa sharxi lkabiir buu leeyahay sheekhu marka aada iyo wuxuu dhintay bishi shawaal sanadku marka waa kun laba boqol iyo lixdii buu dhintay dacwadana awlaaddiisii baa ilaahay u barakeeyey in badanoo awlaaddiisii kamida baa ka xambaartay iyo iyo duriyadiisii kale awowyaalka kuwa u ahaa iyo iyo dad fara badan ragga wax ka qaatay waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan bin xasan saaxib fatxulmajiid awowga u ahaa waxaa kamid ahaa ardadiisa kamid ahaa xusein ibni maxamed ibn cabdilwahaab isaga ou dhalay baa ka mid ahaa cabdillahi ibni maxamed ibn cabdilwahaab baa kamid ah way badnaayeen marka waxaa ka mid aha ibnu khanaam ayaa ka mid ahaa iyo rag kaloo fara badan marka dacwadiisana ilaahay caalamka uu ku anfacay xaqiiqatan islaaxiisiina aada iyo aada buu u anfacay ummadda kitaabkan marka kitaabkan ahmiyad baa culummadu siiyeen culamo waaweyn baa sharxday aimada dadka yani culamada waaweyn ee sharxay waxaa ka mid a ninka la yihahdo abulmacaali maxamuud shukri alalusi maxamuud shukri alalusi ayaa ka mid ahaa culamaa ulciraaq ahaa wuxuu dhashay sagaal iyo tobankii bisha ramadaan sanadku markuu ahaa kun laba boqol toddobaatan iyo sideedii wax yar kun iyo laba boqol iyo lixdii buu dhintay sheekha maxamed ibn cabdilwahaab isagana wuxuu dhashay kun laba boqol toddobaatan iyo saddexdii kun laba boqol toddobaatan iyo saddexdii buu dhashay isaguna marka aduu waktiga un u dhowaa weeyaan qarnigii ku xigay isaga ayuu joogay guri cilmibu isaguna ka dhashay usradiisa usro cilmi iyo adab lagu yaqaanay aabihiis cabdullaahi caalim buu ahaa mu-alafaad fara badan buu lahaa awowgiis abuhanaa maxamuud shihaabudiin ayaa la yidhaahdaa waa ninka iskale ruuxulmacaaniga tafsiirka awowgiisu ahaa ninkan isagana kutub fara badan buu leeyahay kutubta u alifa waxaa kamid a kan sharxu masaa'il iljaahiliya ka mid ah sharx fiicanna uu saaray runtii waxaa ka mid a kutubtu alifay gaayat lamaani fi raddi cala nabhani waa laba mujalad yuusuf nabhani ayuu ku radiyey kitaabka kitaab la yihah yuusuf wuxuu qoray yuusuf nabhani wuxuu qoray kitaab la yihah shawaahid lxaq fii jawaazi istigaasati sayidi lkhalq kitaab uu istigaasada nebiga ku banaynayo shirkiyaad uu ka buuxo ayuu qoray dalkana waa ku arki jireen dabcan aaday u haysa jireen nimanka khuraafiyiinta marka wuxuu leeyahay kitaab marka wuxuu ku radiyey gaayat lamaani fi raddi cala nabhani layra aada u qiimo badan waa mabuuc isaga laftirkiisa kutubta u alifay waxaa kamid a fatxulmanaan ayaa ka mid ah wahuwa kitaabun atama bihi minhaaj atasiis fi raddi cala daawuud ibni jirjiis qoray kitaabka uu qoray cabdulatiif ibni cabdiraxmaan ibni xasan ibni maxamed ibni cabdilwahaab uu qoray ibnu jirjiis nin ciraaqi buu ahaayo uu ku radinayo ayuu dhamaystiray dhamaystir buu kuleeyahay fatxulmanaan baa la yidhaahdaa sab lcadaab calaa man saba lasxaab kitaab la yidhaha cadaab yani raafidada uu ku radinayo iyo kutub fara badan taariikhu najdi iyo iyo kutub adow fara badan buu lahaa wuxuu dhintay afar iyo toban markay bisha shawaal afar ay ahayd afar kun saddex boqol afartan iyo labadii ayuu dhintay sheekhaasuna marka shuraaxda kitaabka marka ninkaa ayaa kamid a ee iyo culimo kaleo fara badan kitaabka way sharxeen ahmiyadda kitaabka oo u leeyahay dadka muslimiinta tarbiyeyntooda ahmiyadda oo u leeyahayna insha allahu tacaalaa waan arki doonaa darsigeena koowaad ee kitaabka marka aan bilaabayna aan ku arki doonaa insha allahu tacaala hada wabillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam